ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa baaritaan ku haya gaari xamuul ah oo lagu soo qariyay hub islamarkaasna ay ciidamadu ku qabteen duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen gaari xamuul oo lagu soo qariyay hubka nuucyadiisa kala duwan islamarkaasna ciidamadu ay ku qabteen duleedka magaalada dhuusamareeb xilli uu doonaya inuu dhuusamareeb ka gudbay islamarkaasna laamaha amnigu ay keeneen saldhigga weyn ee magaalada dhuusamareeb saraakiisha galmudug qaarkood oo aan la xiriira waxay sheegeen in baaritaan ay ku guda jiraan islamarkaasna ay warbaahinta faahfaahin kasii doonaan markuu soo edlaado gaarigan oo ahaa mid nuuca xamuulka qaada ayaa la sheegay in hub badan lagu soo dhex qariyay islamarkaasna alaab badan oo uusida lagu soo qariyay hubkaani waxayna laamaha amnigu sheegeen inay u suurto gashay ciidamadu inay gacanta kusoo dhigaan kadib baaritaan ay ku sameeyeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambeetay adkeeyey kontaroolada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna iminka sheegeen inay sidaasi ugu suurto gashay inay gacanta kusoo dhigaan gaarigani oo aan la fahmi lahayn haddii aan lagu sameyn baaritaan dheer iyo ciidamada amnigu aysan iska xil saarin isku soo wadaduwa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa la filayaa inay faahfaahin ka bixiyaan markii uu soo edlaado baaritaanka ciidamada amnigu ay wadaan